الربا جريمة اجتماعية خطيرة ribadu waxa weeyaan buu kuuri sal dembiyeed aada u weyn oo bulshada laga gelayo aayadda laba boqol iyo shan iyo toddobaatan ee suuratu lbaqara aakhirkeeda ka mida waa muxaadaradii ugu dambeysay suuratu lbaqara koob iyo labaatan kasoo dhigay waayo waa suuradda miisaas badan bay suuraddu leedahay waxyaabo badan oo u gaara marka ugu horeysa waa suuradda ugu dheer qur-aanka kariimka ah marka la isku wada daro toddobada dhaadheerna waa ta ugu sii dheer marka labaad iyaday ku jirtaa aayadda ugu dheerina macnaha suuraddu dheeraadyada ay leedahay bay ka mid tahay oo aayadda ka dambaysa aayaadkan ee aayat dayn la idhaahdo iyadaanay ku jirtaa aayadda ugu fadli badan qur-aanka ee la yidhaahdo aayat lkursiy allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum waxaa kaloo iyaduna fadli dheeraada leh aayadaha ugu horeeya iyo aayadaha ugu dambeeya aayadaha ugu horeeya ilaa laga soo gaadho ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaaika hum lmuflixuun iyo labada aayadooda u dambeeya aamana rasuul waa uu tilmaamay nebigu carsiga ilaahay kayd ka mid ah in laga siiyey suuratu lbaqara aayaadkaa u dambeeya iyo suuratu lfaatixa ama aan nebi hore la siininba suuraddanay ku jirtaa aayadda ugu dambaysay qur-aanka waa aayaddaa casharkeenna ugu dambaysa waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun culamaadu tafsiir qaarkood baa tilmaama inay ugu dambaysay aayadda suuratu lmaa'ida ku sugan ee ilaahay uhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaasoo tilmaamaysa anbabax in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo dhammaystiray waxyigii laakiin sida raajixa waxa weeye aayadda ah suuratulmaayida markii nebiga lagu soo dejiyey kadib dhowr iyo siddeetan sano u noolaa dhowr iyo siddeetan habeen buu noolaa laakiin aayaddan sagaal habeen kadib ayuu dhintay markii lagu soo dejiyey marka dheeraadyadaas oo dhan bay leedahay suuratu lbaqara waxa suuraddu ay aada uga soo warantay ummadda caalamka ku nool iyo qaybaha ay leeyihiin waxay aada uga soo warantay nidaamka ilaahay ummaddan uu jireeyey soomka salaada xajka intaba axkaam badan baynu ku soo qaadan iyo nidaamkii qoyska u dambeeyey iyo nidaamkii jihaadka aayadahan u dambeeyey suuradda waxay ka warramayeen nidaamka dhaqaale ee islaamku u jireeyey dadka caalamka ku nool marka aayaadka kuwa ka horreeya waxay ka warramayeen sadaqada sadaqada iyo kaalinta ay ku leedahay nolosha bulshada iyo nolosha qofka adduunya akraba iyo raadka ay ku reebto iyo siduu ilaahay u jecelyahay aayaddanina waxa ay ka warramaysaa dhaqaalaha la kasbaya inaanu ka soo bixin halkan oo kale qofku wax soo saarkiisu inaanu ku soo bixin dariiqadan xaraamta ah ee ribada ah ribadan marka ilaahay uu xaraamtinimeeyey waa amaahdii ribada wadatee amaaha saafiya oo aan riba lahayn ayuu jireeyo aayatu dayn ay ka hadlayso aayaddan aayaadkan kasii dambeeya marka aayaad aayaadka ka warramaya mucaamalada dhaqaale waaba aayadda qur-aanka ugu dheer baaba ilahay ka hadlay oo aayatu dayn la yidhaha nidaamka dhaqaale waa iibkii iyo rahantii iyo wax laysrahaan dhigayey iyo amaahdii iyo amaahda habka loo kala sugayey iyo cuquuddii heshiisyada sida loo kala qoro agreementkii iyo markhaatiyadii iyo waxaasoo dhan bay aayaddaasi ka warramaysaa dambe waa nidaam mutakaamila bay intaasoo dhami sheegaya isku dhammaystiran inuu yahay oo aan la kala qaadi karayn oonay habboonayn in qaybta cibaadadana laga qaato waa siday wax u waxyoodeen gaaladu wakhtigan daba muslimiinta eh ma habboonayn nidaamka cibaado un laga qaato tukashada iyo sakada iyo dhaxalka inta kalena laga tago maya taasi ma habboona toddobada aayadood ribada ayay ilaahay uu ku xaraantimineeyey qofkii markaa damiirkiisu wanaagsan yahay ama caqligiisu ilaahay u soo jeedana runtii waxaad ka arkaysaa waciidkii hanjabaadda adag ee ku jira qalbigiisu waa la digigaxanaya qaala allahu tacaala ilaahay waxau yihi aladiina yaakuluuna ariba kuwa ribada cunaya riba cunayaasha rag iyo dumar midkay doonayaan ha ahaadee laa yaquumuuna isma taagayaan ilaa kadaa sidii oo kale isu taagaya yaquumu uu isu taago alladii qofka yatakhabatuhu shaydaanu shaydaanku uu derderay min almasi gujo uu ku dhuftay awgeedu la derderay daalika taasi waxay ku dhacday biannahum qaaluu iyagu waxay yidhaahdeen innama albaycu iibka bilaa ribada ahi milu riba waa ribadoo kale wa axalla allaahu albayca ilaahayna waa xalaaleeyey iibka saafiga bilaa ribada wa xarama ariba ribadana uu xaraantinimeeyey faman jaahu qofkay u timid baa ilahay uhi mawcidatun min rabbi waana ilaahay xaggiisa uga timi qofkay soo gaadho waa aayaadkane fantahaa cagadhigta iska daaya ribada falahu maa salaf wixii horee tegey buu leeyahay wixii riba ahaayee uu cunay calfayoo laga dhaaf wa amruu ila allah arrinkiisuna alla u ban yaallaa waman caada qofka ribada ku noqda fa ulaa'ika asxaabu nnaar naartaasay la saaxiibiin kuwaas hum fiihaa khaaliduuna way ku waarayaan yamxaqu allaahu aribaa ribada ilaahay waa tirtiraa bilaa baraku ka dhigaa way baaba'daa wa yurbi sadaqaat sadaqooyinkana wuu buurbuuraa oo wuu badiyaa wallaahu laa yuxibbu ilaahay ma jecla kulla kafaarin afiim mid gaalnimo badan oo dembiilo ah oon ilaahay waxba ka dhegaysanayn ina aladiina aamanuu wacamilu asaalixaat dadka ilaahay rumeeya camalka fiican falay wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaa salaadana ogee sakada bixiyey lahum ajruhum abaalkoodiibay ku leeyihiin cinda rabbihim ilaahooda agtiisa walaa khawfun calayhim cabsi dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murgoonayaan adduun iyo aakhiro yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii aan la rumeeyayow ittaquu llaha ilaahay ka cabsada wadaruu ka taga oo iska daaya maa baqiya min arriba ribada wixii hore hadhay intii aayaadku ay soo degeen ka hadha oo iska daaya in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa samaynin oo idaan ilaahay ka tala iyo amar qaadanin faadanuu ogeysiis ku qaba bixarbin min allaahi wa rasuulih dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa ka yimaada wain tubtum haddii aa ilaahay u toobad keentaan falakum ru'uusu amwaalik xoolihiinna ra'sumaalkoodii aad dadka amaahayseen baa leedahy laa tadlimuuna idinku waxba dulmiin maysaan waxba ha dulmiin oo dadka ribaha saarina walaa tudlamuuna idinkana laydinka goosan maayo maalkiinna wixii amahayseen oo la nuqsaamin maayo wain kaana duu cusratin hadduu jiro qof faramadhnaan u saaxiiba oo wax la amaahiyey oo aan wuxuu ku bixiyo helaynin fa nadiratun ilaa maysara intuu wax helayo ha laga sugo fa yajibu calaykum nadira ilaa maysara waxaa idinku waajiba inaad ka sugtaan qofkaasi intuu wax helayo wabahda iskaga bixiyo wa an tasadaquu inaad ku sadaqaysataan qofkaa faraha maran wixii amaahayseen khayrun lakum way idinka wanaagsan tahay inaad ka sugtaan in kuntum taclamuuna haddaad garanaysaan saasaa ilaahay udiin saagay waataquu yowman maalinna ka walaaca oo ka walbahaara turjacuuna fiihi ila allah ilaahay laydiin celin doono oo maalinkaa rabbi hor tegaysaan uma tuwafaa waxaa loo dhammaystirayaa kullu nafsin naf walba meeshay doonaysa ha ka timaada waxay doonaysana ha ahaatee maa kasabad wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyadoo aan waxba la tuur saarayn oon lagu kordhinayn saasaa ilaahay uga warramay adduun iyo aakhirada muuqaal baa ilaahay u bixiyey cajiiba horta intaynaan tafsiirka usii noqonin bahasha ribada la idhaahdo adaraar badan bay leedahay dhibaatooyin dhibaatooyinkaa daraaddeed ayaa loo xaraantinimeeyey dhibaatooyinkaa midibo waa dhinac mid dhinaca akhlaaqda ah mid dhinaca dhaqaalaha ah iyo mid dhinaca bulshada ah intaba waa noqdaan dhibaatooyinkaas waxaa loo xaraantinimeeyey waxa ay noqotay qofkii oo qaadanaya xoolo walaalkii uu leeyahy biduuni muqaabid wa biduuni ciwad iyadoo wax loo soo dhaafinaya aanay jirin dee iibka iyo maxaanku idhahdaa kirada iyo mid walba qofku waxa uu qaadanayo waxbaa u soo bedela laakiin qofkani waxbuu dhiibo u amaahiyey ama haddii inbuu dulsaar ku sameeyey marka qofkan wax la amaahiyey waxa uu ka qaatay waxaanu lahayn wixii uga soo baxay qofkan wax la amaahiyey baa lahaa marka xoolihii walaalkiibuu qaatay qofka amaahiyaha ahi isagoo aan wax u soo bedelay jirin waa gef rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xurmatu maali linsaan ka xurmati dami qofka xoolihiisa xurmada ay leeyihiin waa xurmada dhiiggiisa uu leeyahay macnaha hadduu dhiiggiisu xaraam yahay waxaa sidoo kale xaraama maalkiisa isku isku nas ama isku daliil qur-aan iyo xadiisba leh ayuunbaa dhiigga iyo no-aalkaba wada xaraantinimeeyey ribada oo la cuskado waxa ay keenaysaa dadku in ay ka fadhiistaan wax soo saarka qofku boqolkiisa kun halkuu ka rogrogi lahaa ee uu kaga shaqayn lahaa ee uu subaxdii kalihi lahaa oo habeenkii guuro geli lahaa uu xisaabin lahaa wuxuu u dhiibayaa un qof dabeedna wuxuu leeyahy waxaad adigu soo saarta umaan kula cunaya gidaar baanu iska fadhiisanaya marka waa qof baarasaytahoo sidii gofanaha ayuunbuu qofkani wixii uu soo shaqeeyey dhan ka sii noogaya idan markaa waa khalkhal dhaqaale dadka ma rabno inay noo fadhiistaan ama lowga ay laabaan ay noo qayilaan waxaynu doonaynaa inay wax soo saaraanoo la kaaftoomo dadku isku fillaadaan marka xikmad iqtisaadiyaa ku jirta ribadu waxa ay keenaysaa inuu macruufkii go-o iyo samafalka hadafku islaamku ka leeyahay abaahda waa nooc kaalo ah ama diiqo ah oo qofkii la siiyayoo loogu deeqay maalkan isaga ahi muddadaa uu maqan yahay wixii ka soo baxaya ka la amaahiyey inuu kaso ka dheefsado haddii boqolkuu qofkan la amaahiyey waxaa looga jeedaa maalka muddadaa inuu isagu ku shaqaysto oo uu dheefsado loogu macruuf siiyo islaamku nooc sadaqaa buu uga jeedaaba waa sadaqaaba la doonayaaba qofkan aada wixii amaahinayso waad sadaqa siisa oo amaahdu mararka qaarkood baabay kaaga fiicantay caaqibada caaqibo yar ama wax yar in lagu siiyo oo dee gacanta un lagu fidiyo waxaa ka wanaagsan waxaad ku shaqaysato oo lagu amaahiyo qadiyadaasi waa arrin la xidhiidha xagga akhlaaqda waa amrun musallamun min anaaxiyati alakhlaaqiya laakiin qofkii marka uu wax amaahiyo ee uu idhaahdo qofkan amaahin maayo haddii aanu dulsaar iyo ribo ii saarin akhlaaqiyan uu ka tegey ixsaanna muu samaynin tiisunbuu eegay haddii qofka bani aadamkaa la weydiiyo oo la yidhaahdo qofka maalqabeenka ah iyo ka faqiirka ah iyomaa mudan ama ku habboon inuu wax bixiyo dee muxuu ku jawaabayaa qof waxaad masale qof waxbuu haystaa qofna wuu faramedhan yahay haddii lagu su-aalo la yidhaahdo labadaa qof yaa ku habboon waxbixin ma waxaad odhan lahayd faqiirkaa ku habboon mise waxaad odhanaysaa qaniga qofka cilmiliyo kii caqlibi wuxuu leeyahay mee nin faramedhan iyo nin wax haysta ninka fara ninka wax haystaa ku wanaagsan inuu waxbixiyo haddaba tani waa sidaa cagsigeed oo ninkii faraha madhnaa ayaa la leeyahay waxaa bixiyo oo kii wax haystay ha siiyo kii boqolka kun amaahiyey faqiirka faqiirkii unbuu idhi adugu waxaad aniga uuni ku beeli oo isoo sii wax oo iisoo dhiib wixii aad soo hesho addoon yaroo usoo shaqaynaya inbuu ka dhigay idan taasi baa markaa in arrintanna waa arrin la xidhiidha xagga ijtimaaciga iyo bulshada bulshadu say wax isu dhaamto inay wax isu tartaabay ahayd laakiin tani waa sida carsigii marka dhinacyadaas oo dhan kolka laga eego xikmadaha afarta ah ayaa islaamku u xaaraantinimeeyey sababta ay ku soo degeen aayaadku waxay ahaayeen waxaa maal wada lahaan jiray cabbaas oo nebiga adeerkiia iyo khaalid ibnu waliid dadka ribaday amaahin jireen waxay ka mid ahaayeen carabtii marka shuruudda dhigan jirtay qofka intoo wax la amahiyaa la odhan jiray muddadaa la maqna oo intaasoo dulsaara ii soo saar kolkii dabeedna islaamku uu yimi nebigu ogeysiis buu bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu ogeysiiskaasina weliba maalmihii ugu dambeeye ee ummadda ka ambabaxayay xajatulwadaac waa kii markaa dadka u sheegayay alaa ina kula riban min riba aljaahiliyati mawduuc war jaahiliyada wixii riba la ysku lahaa waa ka kac wa awalu riban adachu riba alcabaas ribada ugu horeysa ee aan ka tegaye laga guurayaana waa ribadii adeerkay adeerkay cabaas wixii uu dadka ribo ku lahaa waa ka guur buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka halkaasaa lagu xaaraantinimeeyey habka loo xaaraantinimeeyey marxalado dhowra ayuu maray ribada ilaa afar marxaladood oo la mida afarta marxaladood ee markii la xaaraantinimeynayey sinadu ay martay taasina waxa weeye sunnatu tadaruji fi tashriic markuu ilaahay ummadda sharci u dejinaya wixii ay muddo la qabsadeen ee ay ku adkaysteene caado u noqday muddaa laga fujinaya si ay si wanaagsan uga fuqaan doorka u horeeya waxau ahaa inuu ilaahay tilmaamay ribo iyo sadaqa inaan la isbarbardhigi karayn oo midna ay barako leedahay sida aayaadka riba ay xusayaan midna ay balaayo leedahay wamaa aataytu min riban liyarbuwa fii amwaali innaasi falaa yarbu cinda allah wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allahi fa ulaaika hum lmudcifuun wixii ribee la timaadaan si uu dadka xoolahooda ugu kordho kordhi maayo ogaada doorka labaadna wuxuu ahaa inuu ilaahay ummaddan islaamkaa uga sheekeeyey niman reer banu israa'iil oo inkaari kaga dhacday cunidda ribada ribada cuniddeeda iyo inay halqafaan ay labacanleeyaan taase inkaari kaga dhacday qur-aankuna had iyo jeer ceebaha reer banu israa'iiliya waxay ku halaagsameen markuu inoo sheego macnaheedu keliya iyagaa lagu ceebeeyo idinka idiin bannaan tahay maaha ilaahay baa yidhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab qisooyinkoodaa cashar baa idinku sugane ciddii caqli lahay ka qaato fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum wabisadhim can sabiili اllahi kaiira waaklihim الriba waqad nuhuu canh halka nimankaa lagu nacdalay waxyaabaha lagu nacdalay waxaa ka mid ah waakdihim الriba waqad nuhuu canh ribaday cuni jireen iyadoo loo diiday nacdal bay mutaysteen markaa doorka saddexaad ama wakhtiga saddexaad wuxuu ahaa ribada qayb ka mid ah oo qaybihii ugu sii faaxishsanaa ee ugu sii foolxumaa ayaa ilaahay qur-aanka uu ku diiday waana ribada sii laablaaban ama faraha badan markii saddexaad taasaa la diiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafa ribadaha cunina iyadoo laaban oo sii laablaaban oo dhaqanka carabtu wuxuu ahaan jiray sida ka imika baananka ribowiga ha isticmaalaan systemkan baananku imika ay isticmaalaan caalamka ee laydhaa dhaqaalaha horu maray waa kii dibu socodka ahaa ee carabta u ee qur-aanku ka jafo ka nasakay qofka waxaa la siinayaa lacaga maaha ayay siin jireen muddaa loo qabanayaa inta commissionka ee dulsaarkiina way cayimanta waxaa la odhan jiray intaasaa lagu saar mael boqolkii baa la odhan jiray tobanku baa lagu saaraya boqol baanku siiyey boqol iyo toban soo celi muddadii baa dhammaanaysa miskiinkiina wixii ma hayo ninkii maal maal qabeenka ahaa wuxuu leeyahy ataqdii am turbii baal wixii miyaad iska soo shubi doontaa mise waa sii kordhin mee wuxuu leeyahy muddadii in la eg igu dar waxba ma hayee toban kalena kusii darso boqol iyo labaatan muddo kale haddana imanaysa war ma hayee bal ii kordhiyoo kordhiso boqol iyo soddon shan jeer marka loo muddeeye loo kordhiyo waxa fuulay konton boqolkii hore boqolkiiba konton buu ku yeeshay marka shan muddo loo kordhiyo nafsa shay imikana waa sidii uun haddii wax baananku ku amaahiyaan ilaan waxaana ma ahayn laguma shaqaysta caalamka iminka sharikaadkaa la amaahiyaa oo wixii laga iibinayaba amaah lagu siiyaa jaamacadda ardayga ku jiraa la amaahiyaa qofku markuu shaqo galaa guriga iyo gaariga iyo agabka la amaahiyaa qofku intuu iska nool yahay waa inuu madiin ahaadaa oo uu xukuumadda iyo baanka u daynaysnaa macnaheedu qof xara maahae markaa waa la haysta xuurtaysan haddii uu markaa wax si yidhaahdana baanku gurigana wuu ka saaraya gaadhigana wuu ka jiidanaya dabeetana intuu waashaabuu irbadda roogaa isku mudaya gidaar buu markaa ka heesaya taasaa lagu talagalay dadka in lagu addoonsado waa nidaam iqtisaadiyo faashila wey saasay samayn jirta marka qur-aanku ribadaas sii foosha xun ee dhowrka jeer isdaba soconaysa la laablaabayo ayuu markii saddexaadna diiday ilaahay baa idhaha cunina ribada adcaafan mudaacafa iyadoo la laabay oo la sii laabay oo la sii laabay taa iska daaya markii afraadna aayaadkanaa soo degay u kala raray ee ku quuso ka dhigay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wadaruu maa baqiya min aribaa ribada wax alla wixii haray oo dhan ka taga wain tubtum falakum ru'uusu amwaali ra'su maal baa la sheegay ra'su maal maxaa raaci kara shilin faa'iide ahi ma raaci kara haddii ra'sumaal la idhaahdo tar waaweyn buu ku qoran yahay waa la yaqaanaa ra'sumaal iyo faa'iide waa la keenayda waa ra'sumaalkaaga saafi aad leedahay dabeedna aayaadku iyagoo sidan u adadag ayay soo degeen halkaasaa lagaga hara oo dadkii muslimiinta ah lagaga xaraantimineeyey xagga axkaamta sharcigaa kolka la eego ribadu waa laba qaybood midi waata aayaadkani ay diidayaanoo riba nasii'a baa la idhaahdaa midna xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku daray oo waxaa la idhaahdaa riba alfadli riba nasii'a waa ribada gasho amaahda macnaheedu waxa weeye waa ribo la xidhiidha xagga dibdhiga oo nasii'adu waa dibdhiga qofkiiba muddo wixii la amaahiyo muddadaa muqaabilkeedana looga dhigo maal la saaro oo faa'iide ah qofkiina dee naxariis kaloo jirtaa ma jirtee wuxuu laabtu garaacayaa wuxuu leeya war waxaygii way iga maqan yihiine nin baan amaahiye maxaan ka helayaa anugu maalku wuu naga maqan yahay maxaanu ka helaynaa marka ma ku fikiraya ajri baad ka helaysa laakiin waxa uu ka helayaa waxa weeye waxa uu saaraya taasi waa riba nasiya waa rimada amaahda gasha midda labaadna waa riba alfadli oo waxa ay gashaa madcuumaadka iyo naqdaynka wixii raashinaha iyo wixii kaasha bay gashaa kaashka dahab iyo danaaniir mid kasta ada ama dahab iyo lacag iyo raashinka haddii raashin laba raashin la isku iibinayo ama laba lacagayow la isku iibinayo waa markaa waxaa shardiya laba arrimood maalan labada lacagayo hadday isku mid yihin labada dahab isku mid yihin labada raashin isku mid yihiin laba shardi baa muhiima in la isla egeysiiye iyo in markaa la kala qaato in wixii la isla egeysiiyo laba bariis baynu isku iibsanaynaa waxay doonayaanba ha ahaadeen ha la isleegeysiiyo markaana ha la kala qaato laba lacag soomaali baynu isku iibinaynaa ha la kala qaato hana la isleegeysiyo laba dahabbaa la isku iibinayaa ha la isleegeysiyo hana la kala qaato maxaa maslaxadee ku jiri karta dee waxay ugu xisheen baa ku jiri kara haddii markaa ay kala duwan yihiin labada shay maalan waxa weeyaan laba lacag ayagoo kala duwan sida dee aynu aragnay dollarka iyo shilinka oo kale ama dahab iyo lacag shardi qurun baa jira markaa shardigaasina waxa weeye wixii waa la kala badin karaaye yadan biyadin buu nebigu leeyahay haa-an wa haa-an hoo oo isi iyo gacan iyo gacan marka qadiyadan iminka habkan ay wax u iibiyaan dumarku ama dahablaydu dee waa tamaaman si toosu uga soo horjeedaa sharciga ee intoo laga sii amaahdo dahabkii dumarka dabeedna lacagtiisi yaryar loogu keenayo si hafta ah lagu bixinayo waa tanuu nebigu diidan yahayba calayhi salaatu wasalaam intaasoo dahabaa laga amaahday dahablihi ama gabadhii dabeedna dee hagbad bay ugu keenaysaa si yaryaroo mudduu iska soconaya saasaa laguga shibaxaya waa ribo nafsa ribaa wey taau nebigu diidan yah wey xikmadaha loo diiday bay ka mid tahay muranka lacagtii baa qiimo dhacaysa goordha waa la isqabsanaya naa dahabkaygii baan lehay na adna lacagtaadii baan lehay waa meelaha muranka iyo jaafaajiriqu uu ka bilaabo labadaa qaybood bay ribada noqotaa xagga sharciga culimadu waxa ay leeyihiin inkastoo muran ku jiro looma tixgelinayo inay ribo tahay shaygii oo laba qiime lagu iibiyo markuu kaas yahayna si gaara loo iibiyo marka uu amaah yahayna hab gaara loo iibiyo taasi maadaamu magaca beec iyo iib la baxay nuqsaantaa kordhintaa qiimihii la kordhinayo muddada darteed iyadu mushkilad ma laha bay u badan yihiin culimadu inkastoo khilaaf ku jiro macnaha tusaalaha haddaynu kusii istiimino kitaabkan aan gacanta ku hayo markaan kaa iibinayo ama miiska ah ee uu kaas yahay boqol kun baan kaa siinaya markuu amaah yahayna boqol iyo labaatan markuu amaah yahayna boqol iyo labaatan marka midhka muhiimkahay waxa weeye inaan iibkii sidaa la isu barbar dhigin oon caqadka laftiisa lagu sheegine waar wixii imi kaash baad igu siinaysaa mise waad iga amahanaysa mee kaash baad kugu siinaya waa boqolku miyaad iga amahanaysaa shaygan haa boqol iyo labaatan weeye caqadku intaasuma ku dhacaya marka isagu waa iib laakiin amaah ma aha habkaasaa ay maaragtay u sheegeen oo iyada taa lagu soo istinooday waxa iyada haddaba aan la daliishan karayn qof diin garanaya ama luqada carabiga fahmaya aayaadka aynu soo akrinay ee ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafa in qofkii habkaa uu daliishado oo uu idhaahdo ribada tallaablaaban ee fara badan ayuunbaa xaraama teeda yarina waa iska sahal arrintaasi waa arrin faashila dadka nidaamka calmaaniga ah iyo diinta sida taxriifka uu had iyo jeer u fasira ayaana daliishada qur-aanku sidaa uu caddeeyey nidaam marxaliya buu ahaa ribada qaybteedii horaa lagu diiday taa laablaabane faaxishka ah markii dambena dee aayaadkan ayaa soo degay ribadu runtii waa cudur aada u khatara qofku wuxuu isu arkaya inuu wax kororsaday laakiin waa ku dhimo weeye oo waa ku go-bu arrinkiisu ka dhigan yahy rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam lacna rasuulu llahi aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa baasha ribada la yidhaahdo ka cunaya iyo ka wakiilka looga dhigay iyo ka qoraya iyo ka markhaatiga ka ah intaaba uu nacdalay nacdal buu dusha uga tuuray waxaa kale oo kaaga filan in uu ilaahay yidhi halkan fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaad ka hari weydaan dagaal ilaahay rasuulka ka yimaado qawa dadka riba cunayaasha nebiga waxa u bannaanay inuu la dagaalamo ilaahayna inuu la dagaalamayaabuu tilmaamay nusuusta waa meelaha ay ku soo aroortay laba saddex meeloodunbay ku soo arooray inuu ilaahay la dagaalamayo addoon wuu cadaabayaa iyo wuu ciqaabaya unbaa ku soo aroori jirta laakiin halkan iyo meel kale ay ku soo aroortay meesha kalena waxay ahayd waman caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli awliyadayda ka mida addoonka la dagaalama dagaal baan ogeysiiyey man qofka la colaatama weli awliyadayda ka mida buu lahay waa xadiisulqudsigii weliguna waa qofka muminka ee taqwada leh waxa aan ogeysiiyey dagaal ibnu cabbaas markuu fasirayo waxa uu leeyahy maalinta qiyaamaha ayaa ilaahay uu odhanayaa isagoo addoommaha la hadlaya kuwii riba cunayaasha ahaa hubkiina soo qaato way noo dagaale ayaa ilaahay uu leeyahay waaya addoon baa ilaahay la dagaalamaya hub u soo qaadanaya runtii dee meeshaas wax alla wuxuu soo kordhin karaya ama uu ilaahay kula dagaalamaya ma jiro macnaha waxa weeye hanjabaadda ilaahay oo aada u sii adkeeya aada ribadu runtii waxaynu odhan karnaa nidaamka masel gaaladu ay ku fasahaadiyaan adduunyadan waa siyaabo kala duwan buu noqdaa ilan waxay ula yeelan ibliis baa dabada ka riixayo in dad adduunyada iyo dadkaba ay fasahaadiyaan dhaqaale ahaan loo fasahaadiyo akhlaaq ahaan loo fasahaadiyo cudud lagu fasahaadiyo siyaasad lagu fasahaadiyo intuba way dhacdaa cilmiga iyo horumarka la gaadhayna dadka lagu fasahaadiyo intuba way dhacdaa waanaad ka markhaati furaysaa maanta oo awoodda ay heleene ilaahay u dhiibay iyo ammaanada loo dhiibay siday dadka ugu maaruqayaan muslimiintu ha u badbaadeene midh muuqda weeye sidoo kale wixii la odhan jiray maxaanku dhahdaa dhaqaalaha isagana siday wax ugu fasahaadiyeen waa macruuf akhlaaqdii dadka sida iclaamka iyo warbaahinta looga dilayna waa macruuf marka waxa ay daruuri ka dhigeen dadku haddii ay tijaaraysanayaan ama tacaamulayaan inaan ribo la-aanteed la tacaamulin sharikaadka iyo ashkhaasta iyo dowladaha nidaamkooda amahda iyo ka-iibka iyo sistamka lacaguhu u wareegayaan mid waliba inuu yeesho ribo mid waliba inuu ribo yeesho innaga waxaa dhacday kolka dariiqooyinkii ribada laga fulin jiray ee baananku dee ma jiraan oo nidaamkii baanku maadaama aanu muctaraf ahayn waxaa lagu dadaalay in hay-adahan qayb ka midihi ay waxaan ka shaqeeyaan oo dadkii lacagna laga urursado lacag ribaana laga urursado oo dakli amaah ma rabtaa intiinan isu soo urursado amaahda wax intaa leeg amaahda intaasoo dulsaarana keena damiino keena si dee dadku haddii ay masel la baxsadaan oo kale wixii kii damiintay looga goosto nidaamka noocanihi dhaqaal ahaanha laga doono laakiin haddana in ribo ahaan loo faafinayo wax taqaariibta duwaligaa ama caalamigaa akhiiran ku soo aroray weeye oo dadka muslimiinta ee iqtisaadiyiintii ay buxuufta gaalada ka heleen akhiiran weeye oo la ogaaday inay taqaariibtooda ku dareen wadamada kuwia nidaamkan baan ku shaqaynina dhinacay ribadu ka soconaysa inuu yahay sistamka amaahda ee hay-adaha ujeeddadu inay tahay in ribo ribada sideeda loo socodsiiyo oo xataa aanay ahayn oo qula dakhligo keliya waxyaabaha sii caddaynaya waxaa ka mida masalan haddii ay innaga wax inaga amaahdaan mararka qaarkood baa dadkeenna maalqabeenka ah ay dhacdaa inay mushaharka iyo wixii lamid hay-adaha qaarkood ka amaahdaan waxaa la leeyahay konton kun oo dollar bishana siisii bay ku leeyihin qofkii ganacsadaha ahaa marka bishu ay dhammaatana dee waxaanu ku siinaynaa shan iyo konton kun faa'iidaanu ku saaraynaa bay leeyihin qofkii waabu diiday oo wuxuu yihi war lacagtaa dulsaarka islaamka iyagu ma ogole waa ribe eh anigaa idiin samafalaye kontonkii waan idinsiyaanaahiyey ama boqolkii kun baan idinsiyaanaahiyey ee bishu markay dhammaato un de boqolkiiba jeeg boqolkii ku qoran yahay i keena ama kaashkii halkan u keena ama jabuuti kaga qaataba jeege way diideen waxay idhahdeen me waad qadanaysa shanta kun waxaan anigu ma doonayo shantana idinku iska haysta oo adiga konton kun i keena wayba ceebeeyeenba markaas kambanigii noocaa u dhaqmay ee yidhi dulsaarka anigu ma rabo waxay dhahtani wuu ka dhacsan yahay maaha qof caadiya way dhaliileen bal qofaad leedahay adigu iska hayso wixii aad bixin lahaydoo waxaygiioo saafiya ii keen oo diidaya miyaan hadaf ka dambaynin hadaf baa ka dambeeya shan kun oo dollar toban kun oo dollar baa laleeyahy iska hayso oo ama shaqaalahaaga u qayba ama ku maalgeli madaxdaada ogeysi wixii inaan waxba lagaa qaadin waa la diidan yahay marka hadaf baa jira hadaf baa jira idan waxa aynu leenahay dadka markaa walaalaheena ka shaqeeya dhallinyarada rag iyo dumar u badan ee in badan ka daba dhacay la wareegay ee kolba wadaad la maraya masar bay la soo maraan oo kadaa bay la soo maraan oo halkanay goboladay kula wareegaan kolba wadaaddo jooga oo ay idhaahdaan waar bal noo fasaxa iyaga oo markaa kolba dhan u dhigaya macnaha lacagtan dadweynaha la amaahinaya dulsaarka loo samaynayo ayaa kolba qiil loo dhigaya marka wadaadadii hore soo diidaan kuwa dambe si fatwadu ay isu bedesho waxaa loogu sheegaya war waa kharashkii bay leeyihin oo haddii aanu hay-adda nahay dadka noo shaqaynaya iyo guryaha kiradooda iyo baabuurta kiradooda iyo serviska noocaas baa lagu bixinayaae dee mushkil meesha waxba ka dhigmi maayaane waxan unbaa lagu bixinayaa xawaaladaa dahabshiilun bay la mid tahay dee isaguba jaabgaraynaya wax ka qaadaya markaasaa dee dadka qaarkood oon iqtisaadka casrigaa aan aqoon u lahayn ayay ku khaldaanoo mar hadday dee tahay un serviskaas dee mushkiladi ma jirte waa tajuus ayay wadaadada qaar kaga yeersiiyeen waa iska yajuusu dee hadda way iska banaanta sideedabana waxaa la yidhaahdaa iqtisaad ahaan dee dadkii kolley aqoonta ulahaa waa joogaane kharash kastaaba waxa weeyaan waa faa'iido haddaad kharash hesho oo kharashkii baxayay lagaa dabalo waa faa'iido haddaad iminka laba kun oo dollar bishan kharash garayso oo lacagtii aad amaahisay ay ka soo baxeen ood kharash garayso waa faa'iido kharashku waa faa'iido sidaanu faa'iida u ahayn haddii aana labada kun halkan ka helin dee jeebkaad ka bixin lahayd jeebkaaga ayaad ka bixin lahayd marka kharash kastaaba waa faa'iido ayaa la yidhahaa wuxunay la mid tahay un ninkan bakhaarkan haysta oo maalan intood ka doontay kun dollar inuu bishan ku amaahiyo ayuu kuu macaaneeyey ama kuu baacbaaciyeyo markaasuu ku yidhi war waxaa jira inama xamaaliinahiyo mid kale waxii qorqora iyo waashmaan baa jire eh bal boqol dollar u saab ayuu ku yidhi maxaad odhanaysaa markaa waar hebel kunka maadi amaahin waxbaa haysu kay feerarinine ile shaqaaluhu waa shaqaalahaagii kunka maadi amaahin mise waad waxaan ka qaataa dadkaa bakaradaa kale ee bilaa faa'iidada saaraya ka yeeli maysid inuu boqolka ku saaro haddaa kan ma magac hay-adeed baad kaga yeelay haddaad kan saaxiibkaa ee isku reerka tiina bakhaarka aad ka diiday inuu faa'iide ku saaro kolku kuu macneeyo kuuhi shaqaalahan siinaya qofkan kalena waa lamid hada cumuuman wuxunaynu uga jeednaa wuxuu inaynu si yar agtiimine mushkiladdu inaanay dee xal loo heli karaynin xagga sharci ahaan wax xaraamu xaraamun bay noqotay suuro kastaha loo dhigay sideedabana dee waad baahantahay looma bahala cuno bay idhaahdeen dadku soomaalidu markay ka mahmahayeen dee dadku hadday iska duruufaysayn waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amri yusran ilaahay baa arrinka u fududaynaya qofku hadduu cabsi ilaahay uga tago waana xaqiiqatan waana lasoo faaftay taa ilahay ui yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqa waxay dhacday waxaa dhacday bacadlayaasha iyo bagaaslayaasha iyo dabakaayooyinka iyo intii amaahatay dariiqada noocana waxuu amaahatay in dabuna la geliyey agabkoodii yaraa dabeetana ay saaxiibadoodii kale ka riwaayadsadeen oo ay yidhahdeen war makulayki baa ma hanfigii baa ku soo maray ninkaa hebal hanfigii baa ayaa dukaankiisii ka maray macnaha waxa weye lacagtii buu qaatay ribadahay mushkiladaha had iyo jeer mujtamaceenna haysta qur-aanka kariimkaa inaynaan ka fogeynin ile qur-aanku wuu nool yahay innagaanu inala hadlayaa siduu nebi maxamed iyo asxaabta ula hadlayay ugu soo degay inaynu ku saxnaa waa daruuri si aad markaa waaqiceenna aynu markaa ugu saxno mushkiladaha waxaa ka mid a dumarkan iyaguna askarta la daba dhigay dumar badan baa askartii uun la daba dhigay iyo dadkii mushaharleyda ahaa oo dakhli ka raadi ilan waa la tatabacaa dhibaatooyinka caasho qushi bay u bixiyeen caasho qushi askartii mushaharkoodii ayay sii amaahinayaan badhna way ka goosanayaan haddii boqol iyo konton la siinayey boqol iyo labaatan bay ka amaahinaysa soddonka kale iyadaa markaa qaadanaysa macnaheed waxa wey amaahay faa'iido ka hesho wey amaahay faa'iido ka hesho marka bal siyaabo kale dadka ha loogu dhigo hadday raashinim intay lacagtii siiso hadhowta raashin uu keenay ka iibsanayso dariiqadu iib ay tahay xal way yeelan kartaa laakiin kaash dulsaar leh waa macruuf wey kullu qardin jara nafcan fa huwa riban qaacidada u taallaawaas amaah kasta oo dheef soo jiidaa waa ribo ilaa culimmadu ay gaadhsiiyeen haddii matalan qofkani markuu ku amaahinayo uu kuleeya waaye guriga kireen rebeelo boqol kun i amaahi baas markaasuu waayahaye gurigaagii adma iga kireen waayahe gaaliga maalma iyara sii waayo adiguna marka aad soo celiso so waxay amaahin maysa eekata dulsaarba male laakinahu jara nafcan dheef bay amaahdani kuu soo jiiday waa ribo amaahdii mar hadday dheef ku soo jiiday waa riba kullu qardin jara nafcan fahuwa riban amaah kasta oo dheef soo jiida waa ribo sideedabana matala dadkan aynu ka waramayno ee nidaamka jaahiliga ah iyo nidaamka islaamka hadafka iyo bolosiga uu ka leeyahay siyaasaddu ka leeyahay amaahda ayaa kala duwan oo aynaan isugu keeni karayn siyaasaddu islaamku amaahdan ka leeyahay waxa weye ixsaan waa ixsaan walaalkaa sidii neefka xoolaha aada u maal siinaysa ee aada u odhanaysay hashan ama gurigan soo intifaacso oo muddadaa kadib ii banneen tale neefkan soo maal ayaad odhanaysa waa ismaal siiya xoolaha way dhacdaa neefkan soo maaloo markuu guro aniga ii keen aniisana iska soo intifaacso sidii loo odhan jiroo kale weeye lacagtan boqolkaa kun ee aada lixda bilood haysanayso aniga iyagoo saafiya hun iisoo celi intifaacso wixii ka soo baxa adugu oo dheebso ujeeddadu islaamku ka leeyahy waa ixsaankaa ujeeddada jaahiliyadu ay ka leedahayna waxa weeye in qofkii wax laga helo in qofkii wax laga helo marka isu keeni kari maysi dadka qaarkood baa waxay isku dayaana idhaahdaan war bal nidaamkan islaamkiiyo nidaamkan kale sidan gaalada iyo hay-adu waxu doonayaan bal meeshii lacag baa taalla dadkuna way iska duruufaysan yihiine dee yaan la sii daynayna aan ka yaro faa'iidayna aad ka yaro faa'idaysida laba nidaamoo cirkiiyo dhulka isu jira oo cagsi isu abaad iska horkeenaysaan idina ka duulaya maxaa laga helayaa waxan lacagtii way wareegaysaa mudday maqanto way dhinmi kartaa marka maxaa laga helayaa ujeedadu kaas wey kana waxa lagu leeyahay qofkani ha soo dheefsado waxna yaa laga heli marka faariqaasaa jira laysu keeni kari maayo waaya wa fii dalika kifaaya macnaa baraarujinun baynu uga jeednay xaqiiqatan inaynu maaragtay mushkiladda akhiiran wareegaysa inaynu maaragtay aladiina yaakuluuna aribaa laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas kuwa ribo cunayaashii isu taagi maayaan ilaa sida uu isu taago qofka shaydaanku derderay qof shaydaan derderay siduu isu taagaa dee waxaa la moodaa inuu muqlaysan yahay oo waa kaa kolba dhanu ciiraya qof suuxay un bal adugu eeg ma oga meeluu marayo hadduu soconayna waa qof sagegarahoo silan wey sawirkoodu noocaasuu leeyahy qofka riba cunaha sawirka noocana ee dawakhaada iyo wareerka ah jaha wareerka ah goormuu leeyahay qofka riba cunaha ah aakhiruu leeyahay bay jumhuurta u badan yihin jumhuurulmufasiriin waa sawirka uu qofkani leeyahay aakhiro oo maalinta qiyaamaha dadka dembiilayaasha ah midba ilaahay astaan buu u samaynaya siduu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay likulli qaadirin yowma alqiyaamati liwa qof kasta oo ballanka bax badnaa oo beenaale ku ahaa ballanta calan dheerunbaa dabada laga taabaya haadihi khadratu fulaan ibnu fulaan tani waa ballanjed ballankii furyadii hebel uu ballanka furi jiray calankaasaa lagu galay waxaa fartaa lagu siiqaya waxa la leeyahy arkaasi waa kii dadka tabeelayn jiray gidaarka u dhiibaya ee beenaalaha ku ahaa ballanta mid kale wuxuu soo baxayaa isagaoo calooshu dibirsanta waa qofkii xoolaha agoonta cuni jiray innamaa yaakuluuna fii butuunihim naara calooshunbaa bala loo gelinaya mid kale waxa uu soo daahiraya oo meeshuu imanaya qiyaamaha iyada oo uu kala wareegsan yahay oo dhinac farijuu kaga dhacay oo arrinkiisu ismaroorin yahay isagoo ismaroorinaya ayuu soo daahiraya qiyaamaha waa kii dhowr afaq laba dumar uu qabay ama saddex ama afar markaasuu u kala eexan jiray oo arrinkiisu wuxuu ka bixi waayey miyaro iyo minweyno inuu kolba miduun u eexdo marka kaana waxaa la odhanayaa kaasi waa kii islaamaha u cadaalad samayn kari waaye kanina wuxuu imanayaa riba cunahahay isagoo heedada wah oo sidii diriinkarkii cabbayey sidaa u laafyoonayo kolba gidaar ka soo go-ay kanna waa kii dadka waxooda ribada ka cunaya baa laleeyahy laa yaquumuuna ila kamaa yata ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas u derderan yahay aimada casriga qaarkoodba waxa ay ku fasirayaan muuqaalka noocanihi layaab ma laha inuu gaalada adduunyada soo gaadho oo waxa ay u taagan yihiin ama ay u dhaqmayaan ama ay u nool yihiin qofka derderani siduu u nool yahay oo kale macnaa xayaatadooda iyo noloshoodu waa nolol dawakhaad iyo wareer iyo deganaansho la-aan ayay ku sugan yihiin gaalada iyagoo dhaqaalihii adduunyada iyo tijaaradiisii iyo wixii oo dhan gacanta ku haya kuwa ugu iimaanla ee ugu kulul ee dadka waxooda ka dhammaan la wey oo lacag kasta oo wareegaysa dee waa kuwa account bay u samaysteen waa inay america ka soo wareegtaa lacag kastoo adduunyada wareegaysa hadday halkan imanaysa hadday meel kale imanaysaba oo bankaa konton dollar boqol dollar laba boqol oo dollar laga goosto isbaaraa loo dhigtay lacagtii adduunyada wareegaysa oo dhan waxa weeye waa iimaan la-aan jirta iyo dawahaad iyo ciirciir xagga xayaatada xayaatadoodii baa macnawiya ayay u ciirciiraysaa dad sidan u dawaksan wey waxaa saddexaad aynu dadka ka faaidaysanay shaydaanku inuu derderi karo dadka dadka inuu derderi karo oo uu dee sabab u noqon karo qofku inuu wax noqdo wax yeeli karo inkastay waxay naga qabsan haddana inuu saamayn ku leeyahay qofka iyo noloshiisu wax yeeli karo aynu ka faaidaysan taasina dee wax la dafiri kara maahe wax maaragtay dee waaqicna ka muuqda weeye nusuustuna ay sheegayso sheegaysaa nusuustuna kaladi istahwatu shayaaiin xayraan ilaa wareer inay gaadhsiin karto oo dhan uu ujeediyo dhan uu ka jeedaba uu garan waayi karo biannahum qaaluu dalika biannahum qaaluu inama albaycu mihlu ribaa nimankaasi edabdaradooda iyo waxa cuqubadaas ugu dhacday waxa u sababa waxay yidhaahdeen iibku waa ribadoo kale iibku waa ribadoo kale bay yidhahdeen tan oo kale waxaa loo yaqaanaa xagga cilmiga balaaqada tashbiih maqluuba tashbiih dabarog ah may odrhanin inaba aribaa mithlu lbayc ribadaa noo diidan tihiin beecaa aaminsan tihiin muslimiinta haddaad tihiin bay la mid tahay may odhanin laakiin waxay idhaahdeen ribadu waxay la mid tahay iibku wuxuu la mid yahay ribada macnaheed waxa weeye xagga xalaalnimada annagu waxaabaanu aaminsannaha inay ribadu asal ku tahay ribada asal ku ah xagga xalaalnimada oo beecuna wuu ka dambeeyaayo waxaa la odhan karaa beecu ribadaabuu la mid yahayba ayaa la odhan karaa marka iyaga waxaabay leeyihin waxaa kasii ku asala xalaalnimada ribadaa ku asala niman durkay oo tegey oo fogaaday wey oo xalaashaday xaaraantii halkaasay marayaan waxay ku leeyihin iminka iqtisaadku laa yastaiic an yaquuma biduuni riba wa biduuni faa'iida dhaqaale aan riba lahayn isma taaga baydhan caalamka imaka isma taaga waa faashil bay ku odhanayaan ususka iqtisaadka markay dhigayaan marka horeysada marka inama albaycu mil riba inama ariba milu lbayci ma jirto laakiin baacii laba ribada lamid ah oo ribadaa sii xalaalsan ayaa ay arrinkoodiiba nimanka halkaasu maraya waa sidii ninkii shaacirkaa yihi facaynaaki caynaaha wajiiduki jiiduha siwa ana cadma saaqi minki daqiiqu nin shaacirabaa deeru saa u eegayo markaasuu yihi deero yahay indhahaagu waa gabadhii indheheedii oo kale qoortaaduna waa qoorteeda oo kale laakiin lugtaadunbaa lugteeda ka yar buu macnaha halkii uu ka odhan lahaa gabadh yahay deeradaasaad indhawaaweynaanta iyo la mid tahay dhexyaraanta axa ayuu deeradiibuu ku shabahayba gabadhii waa adiga oo yidhaahda albadru milu muxamed dayixu maxamed oo kaleu la mid yahay oo maxamed baaba dayaxa ka sii iftiin badan adigu foolxumada nimanka iyo edab darada halka ay ka gaadhay waa taas weeye wa waa odhaahdii ay yidhaahdeen oo kale ina allaha faqiir wa naxnu aqniyaa ilahay waa faqiire annaga aqniyaa markii loo dhiganta waaxala allahu lbayca waxarama riba iibka ayaa ilaahay oo xalaam ka dhigay ribadana uu xaraamtinimeeyey faman jaa'ahu mawcidatu min rabbi fantahaa falahu maa salaf qofka waana ilaahay ay u timaado ee iskaga hadha wixii horeu leeyahay wixii hore marka maa salafa ribadii uu qaatay intaana aayadahu soo dega way noqon kartaa oo shayga goorta mas-uuliyadda qofka uu qaadayo ee uu ku dambaabayo waa marka daliil ka xaaraantinimeeyo laakiin inta aan daliil xaaraantinimeeyaa imanin qofkii wixii uu qaatay lagama daba tegayo falahu maa salaf wixii horu maray ee uu dhiibay ee raasamaalkii ahana waa noqon kara wa amruhu ila allah waman caada fa ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun ka u noqda kaasaa balaaya haysata kaasaa balaaya haysata marka dhibka haysto dadka muslimiinta maanta de qofkii lacagtii meel kaleu dhiga ma hayo meel kaloo dhiga baankaa ribowigaabuu dhigayaa baankiina waa kaa dad badan oo muslimiinta ka mid ah baa iska diiday ribadan inay qaataan lacagtoodii markii ay baankii dhigteen dulsaarkii dulbaxayay faraha badnaa bay diideen inay qaataan wixii ka soo baxayay intay lacag dadkan aan wadamadoodaba aaminsanayn ee galbeedka ku shubaya ilaa meeshii ay ku shubaya noloshayda ile balaada ka kakamaysaa badnayda wixii faraha badnaa ay dhigayeen waxaa ka soo baxaya wax aada u badan baa ka soo baxaya dabeedna ummad badan baa iska diida oo yihi qaadan mayno iyaguna maxay sameeyeen dee yahuudday ku maalgeliyeen oo yidhaahdeen hubsiistaa ku xaaqdaan filistiiniyiinta waxalla wixii dulsaara intarasigaa la iska diida o dhan way ugu shubeen iyaguna akoon bay uga fureen dabeed culimada islaamka kolkii ay ogaadeen waxaanay halka ka dhacayaan iyo islaamka inuu dib ugu soo noqonayo waa kuwa fatwo bixiye ah qofku haddii ay dhacdaba in uu markaa dulsaar loo saaro lacagtii inuu qaado oo dabeedna dadka muslimiinta lagu bixiyo halkii gaalada lagu bixin lahaa muslimiinta lagu bixiyo jidadkooda iyo iskuulladooda iyo qaarkoodna ay tilmaamayaan fuqaradoodana in la siin karo iyadoo marka horeba in la soo saaro bahasha oo ribe ahaan in lagu soo saaro oo aada u fikirtaa tidhaahdo war kolley waxaan dadkuba uu iska baahanya anagu qaadan mayna ee wixii ka soo baxa dadkubaanu siin inaad saa dad usoo saartaaba la diidayba marka hore in caqadka ribowgeed saxeexayso oo waxaa la yidhahdaa qawaacidda shareecadda ka mida anniyatu alxasana laa tubariru alxaraam baa la ydhaha niyadaada wanaagsane xaaraanta ma xalaalayso waanu iska ururin doonaa laaluushkaanu iska qaadan doonaayo akown baanu furiyo masaajid baanu ku dhisa haddaad tidhaahdo niyadaa wanaagsane xaaraanta ma xalaalaynayso ribadu ha iska soo baxdo waxayga ha iska dulbaxdo meelahaasaanu gelin doonaa culimad u fitiyota inaad tidhaahdo maya ama hay-adda waan iska amaahin doonaa wixii ay ii saarto meel baan iskaga shubi gaara dabeetana hadhowun baanu meelaha iskaga bixin doonaa soo saarideedaaba xaraama iyo caqadka ribowigaa saxeexidii macnaa yay taasi ku dagi oo ay ku hoos marin marka cumuuman saasaa la fitiyooday in aan loo daynini meel meelahaasu nagu bixiyo waman caada faulaaika asxaabu naari hum fiiha khaalid yamxaqu allahu riba wayurbi sadaqaat taasaa ilaahay u tilmaamay sideedaba arrimuhu iyo qiyaasta iyo warbixinta waata ilaahay eeta addoomaha maa madala haddaad arkayso ribadu in ay wax kugu soo kordhayaanoo maalkii wax fuuleen sadaqo marka aada bixisana aad ay ishaada u muuqanayso xoolihii in ay dhinmeen inay dhinmeen oo de intii aad ka jartay ay ka dhimantay haddaad arkayso sidaa cagsigeed baa ilaahay uu kugu dhigay oo wuxuu ku leeyahy faa'iidadan ribadu ribadan faa'iidadeed dulbaxday xoolaha tii xoolaha tiraysa weeye sadaqadan ka dhimantayna tii kordhinaysa weeye saasaa ilaahay uu kugu sheegay oo kamka maahae waa kayfka aduu kamkaad eegaysa tiradaad eegaysa laakiin waa tayada tayada ayaa daqiimaali waad wallahu laa yuxibu kulla kafaarin atiim aayadda bal faasilada eeg kafaar afiim kafaar ku gaalnimo badan afiim dembiile ilaahay ood ka qaadan weydo waxyigan oo aad tidhaahdo sidan ilaahay uu xalka ka dhigay xalkii maaha ee waxa weya ribo la qaataa xal ah kafaar qofkii uu ku gaaloobay intaasoo aayadood buu beeniyay waana dembiile إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأولياء إلهي آيات قدونت إلهي كقات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتقوا الله بقى إلهي اتقوا الله إلهي كعبسوا وأرن تقوى بحر قفل يدور وحا أدهليسا بقل كيبا كنتم بالغصاريه ama boqolkiiba toban baa lagu saaraya halkaa iska fadhiiso annaga toban kununa siiyo bishiiba kun uun qaado dee taqwo mooye maxaa kala ka fujinaya alla kacabsi unbaa kaa ka joojin karee qofka iimaan la-awha wuxuu odhanayaa budliskii ugu weynaaday halkanuu ku jiraaye iska qaado odhanaya dadka qaarkoodoo tacaamulka ayaa waxa ay odhan dad bay lacag ka ururiyaan marka waxay leeyiin adigu hebelow lacagta waanu ku shaqaynaynaa faa'iido go-aanun bishii iska qaado sharkad baanu gelinaynaa shan shan kun baa mita laga qaadayaa dabidna waxaa la leeyahy adigu bishii laba boqol oo dollarun iska qaado saafiya shantaadii kunna annagaad nagu leedahay ama shantaadii kun way kuu shaqaynayaan bil walba laakiin boqol baad leedahay khasaarena ma gelaysa waa nafta ribaa wey nafta ribaa wey markuu ribada shay kasta oo ilaahay uu xaaraantinimeeya ama islaamku uu mamnuuco badiil buu u sameeya sideedaba islaamku waa nidaam ilaahay uu dhisay oo wax takiirinaya waxna wuu duminaya ilahay waxna uu dadka wuu dhisaya marka shay kasta oo xaraamo xalaal baa ilaahay uu ku bedelaa saad u fiirso shay walba markii la xaaraantinimeeyey dariiqadan ribada waxa ilaahay uu ku bedelay shayga loo yaqaano almudaaraba aw almuqaaraba caqadka la yidhaahdo wada shaqaysiga ayaa lagu bedelay oo ah in haddii qofkani uu doonayo in uu xooggiisa ku shaqeeyo mid xoolahaya uu ka qaado dabeedna wixii ka soo baxa ay kala qaybsadaan beersant ama nisbo mucayana oo midna uu xoolaha ku qaato midna uu xoogga ku qaato marka boqolkii kun ee kolkii hore la amaahanaya tobanka kun la saarayay sidan loo dhigi maayee waar boqolkaa kun qaadoo ku shaqeeyo wixii faa'iido kusoo baxa ka soo baxa ee ku kordha boqolkiiba konton aan u kala qaadan boqolkiiba konton de ninkan caamil baa la yidhahdaa kana maalik baa la yidhahda kan xoolaha leh kana caamil wuu dadaalayaayo dee nin la yidhi faa'iidadaad wax ku leeda xag ku fadhiisan masaariif kaleba ma hayo haddii wax la waayona kana wuxuu khasaarayaa xoolihii kana xooggiibuu khasaaraya markaa siduu u ordayo wax soo saaraya waxaasu wax ku leeyahy dhaad saasaa lagu saxeexay iyo muraabaxadii iyo tawliyadii iyo muraabaxadii wadaruu maa baqiya min arriba macnaha ribada wixii hadhay wax yar iyo wax badan toona qaacidadaas umaad u qaadanaysaa caqadka soo dheef soo jiro amaha fain lam tafcaluu faadanuu bixarbi min allahi wa rasuulih haddii aydaan samaynin sidaa ilaahay uu idin faray waa dagaal dagaal wey ilahay iyo rasuulkiisa ka yimi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaad towbad keentaan oo wixii hore iskaga hadhaan waxaad leedihiin dadkii waxanaahiyayow ra'sumaalkii xoolihii ra'sumaalkii baad leedahay dhulsaarka ka daa maxkamaddu iminka marka ay u garqaadayso dadkii lacagta la amaahiyey iyo hay-adda ayaa isqabsaday maalan caqadka marka sida shareecadda la eegaya aayadda qur-aankaa la dul taagan yahay maxkamadda kolkay isla tagaan aayaddanunbay usoo saaraysa falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun caqadkiinii hore baatil buu ahaa kaagan hay-adda ka socdaa waxaad leedahay tobankii kun eedan ahayd kow miskiinkaaganownna iska dhaqaaji wixii dulsaarka ahana maafi ma jiro dee ilaahay baa yidhi garsooruhu uu ku dhawaaqay una ilaahay baa yidhi haddii uu dee hay-adda ka baqanayu isleeyahy nidaamkii dhaqaalaa lagu ceebayn ama waxaa la odhan doonaa dee si yaraydaan isla garanayna caanteynka ahaydna dee maynaan sheeginkaha inagu laakiin marka aayadda lagu dhaqmayo wacayn kolka la isqabsado naskuun baa loo baaraya farudduhu ila allahi waarasuul waaya miski midkii isaga ahaa miskiinka ahaa ee wax samiintayna wax loo qabsadaa ma jiro isagu wuxuu leeyahy waa ninku lacagtuu qaatay ma soo celiyey ama islaamahan uruuray ee ururka yar lahaa lacagtii ay amaahdeen inteedii iyadoo dhan ma soo celiyeen haaye faa'iidadii baa maqan layguma hadleeya habartaa wey taa layguma hadleeya aniga faa'iida ee raasumaalkii umaan anuu ka damiinahay wey warku waa dhan yahay waxaa iyaduna xaaraana intaa iyagoo niyadda ku sii haya dadku way idin dafiri doontaan dulsaarka ay sii amahdaan ilaahay ilaahay lagama duse dadka qaarkood baa intay sii saxeexaan caqadka oo sidaa kaga soo amaahdaan bay yidhaahdaan hadhowta dulsaarka idin dafiriyay hay-adda imika kasii amaahda oo hadhowta dulsaarkaasaa dhici doono oo way idin dafiri doontaan taasina waa qalab saxeexidda caqadka iyo gelidiisa xaraanaba falakum ru'uusu amwaalikum waa taa laa tadlimuuna walaa tudlamuun waa qaacido u taalla wixii qardi oo dhan iyo amaaha idinkuna waxba ma dulmiyaysaan idinna la idin dulmiyi maayo waxay sii fasiraysaa ra'sumaalkii baa leedihiin matalan qofku hadduu wax amaahiyo in isagii wax laga goosta maaha in isagii wax saarana maaha sidaasunbaa nasku caddeeyey waa arrin loo daliishan karo amaahda la isku qabsado wakhtigeennan oo runtii dee inflationkii iyo waxyaabihii tadaahumul ascaarka isbedelkii sicirka lacagaha ashii lacagtahay waa tii qiimo dhacday shilin hore iyo shilin dambeba wuxuu ka bixi waayey inuu kor u kaco oo u hoos u kaco oo u sillanaado maalin dhawaed waxaan u garqaadayna qaari samaahiyey lacagoo rasiidkii sita sideed iyo lixdankii shilin soomaali kala amahday bal ka sheekay aru sideed iyo lixdankii imse sanadood baa kasoo wareegay imse sheer bay see booday lacagta se la isticmaali jiray berigaa ma la isticmaalaa iminka mise kudaafada lagama qaado maxaa lagu garqaadaya ma waxaa la odhanayaa waxay isku leedihiin ginigii iyo shantii shilin berigaa kala qaadateen un kala qaata miyaa la odhanaya mise waa in macno kale la keenaa islaamku alislaamu yuraaci alcadaala islaamku cadaaladuu ilaalinaya waa kaa ilaahay kala xukumee yidhi adna lagu dulmii maayo adna lagu dulmii maayo marka qofkani wuxuu leeyahay xoolihiisu waxay maalintii goynayeen bariis maxay ka goynayeen daara maxay ka goynayeen ari maxay ka goynayeen laakiin inaad nasaqdoo tidhaahdo in shilimadii waa kuwan geni baad igu lahayd soo maha genigii waa ka intaad kudaafadda uga soo qaado taa miyaa lagaa yeelaya la genigaasi waxaa laga yaabaa inuu iibinayo intaasoo qaalmood afar qaalmoodoo min shan shilina inuu goynaya laga yaabaa geela marka saasaa loo ilaalinaya cadaaladda marka waxani waa mutaqawi wax qiimalo wey wax qiimalo wey wadaadada qaarkood baa kutubtan asfaarta qadiimka ah xaashacasaha ah ayay ku luga ila waxaliba wuxuu u baahan yahay in lala jaan qaado oo maraajicda casrigaa la akriyo fataawaha casrigae soo baxaya kulanka culimada caalam islaami isugu imanaya iyo kutubta shaaficiyada ee asfaarta ah xaashacasaha intay soo qaataan ayay soo kala bixiyaan dabeetana waxay ka eegayaan iyadoo uu leeyahay kitaabkii lacagtii uu amaahiyey kaa intii unbu ku yeelanaya nafsaha dabeedna halkaasay uga daraysaa laakiin waxaana isweydiinin kutubtani goormaa la qoray lacagtayse ka warramayaan maxaa ahayd kitaabka waxaa la qoray siddeed boqoloo sannadood ka hor ayaa la qoray ama lix boqoloo sannadood ka hor baa la qoray lacagta la isticmaalayo waxaa ahayd dahabkii cadcasaa iyo silfartii saafid ahayd ayaa la ayaa la isticmaalaya beriga dhururidii ama lacagta ahayd ama ahayd dahabka ayaa wax lagu kala iibsanaya kolka dabeedna haddii la bedelo ama sicirkeedu isbedelo dee iyadu waa xoolo waa xoolo masale hadduu madaxweynihii hore ka guuro shaabadiisi dee dib baa loo dhalaalinaya shaabadan baa lagu dhufan jiray nambaradan baa loo samayn jiro kan dambaa isticmaalaya marka lacagta sideeda xoola u ahay tani laakiin sideeda xoola uma aha ee wixii wakiilka ay ka ahayd waa kaa baananka yaalla dahabkii iyo lacagtii wakiilka ahayd waa juwano waa boonooyinuun tani ee lacagtii asalkahayd baan baa lagu haystaa meel baa lagu xidhay marka waa qadiyad runtii la odhan karo waa lagu kasoomi karaa lagu kasoomi karaa awraaqdaas wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun waa qadiyad kale oo ribada ka baxsano laakiin la xidhiidhaan xaggii amaahda waaynu runtii iyadana baraarujinnay oo matalan haddii aabbaha lacag intaa leeg lagu lahaa oo iminka aad ku adkaysataad tidhaahdo shilinkii unbaa lagu leeyo aada siiso maad gashi bixin qofkaa dayntii kamaad bixin waa lagu leeyahy waa lagu leeyahy waxa kaloo aan ribo lagu sheegi karin matalan qofku markuu alaab iibinayo alaabtaana faa'iido badan uu saaro maxaynu idhaahnaa inow war ribada ka dah